dadka afkan aan ku hadli ku hadli baan rabaa inaan la hadlo oo i dhegaystaan waxaa jira waddanka annaga xoolo dhaqan baana dad xoolo nala dhaqdo oo xoolihiisa laakiin aqalihiisa ku haystaa jira annaga waxaan nahay dad xoolo dhaqdo xoolihiisa ay guuraan oy degaan ooy maaragtay ka duwan xoolo dhaqadka kenya waxaa dhowaanahan dad baa wuxuu ka hadli duridii xoolaha dadkaas dad wax naga khuseeya maaha annaga madaxweynaha ka hadlay xoolaha in la durto daawada waxaa lagu hagaajiyaa kenya waxaa hagaajisaa shirkad la dhaho kibivapi annaga cudurraha goonida nooce waxaa weeye muxuu ahaa shiifow cabeeb cudurro badan oo annaga goonina ogo meelaha kale aan qabin baa jira dadka waxaan u sheegaynaa nimankaas macaaridka ah waxa ay dowladda ku sheegayeen iyaga iyo dowladday ka dhexaysaa annaga xoolo dhaqad baan nahay maslaxada annada iyo dadka beeraleyda kale ee xoolaha dhaqani ee loodooda looda greedka ama ay ku dhowda u xidhanta waan kalan waxaan rabaa in hadalkayga la dhegeysto annaga dowladda dowlad noo eh dad iyo duunyo wixii iyada eg tiraa waxaana daawo eyaa daawo noo eh waxaana rabaa inaan ku celiyo daaweyaha kenya annaga xoolaha annaga lagu duro waxaa lagu hagaajiyaa nairobi waxaa hagaajisaa shirkad la dhaho kivivapi oo dowlad leeda wax laga yaabi inay dhibaato keento ma ah marka xoolaha ha la durto hadalka madaxweynaha ha la maqlo hadalka dowladda ha la maqlo waxaa la dhahaa agoo niman waxba u taraynin baa ka ooyaa macaaridka kenya annaga wuxuu noo hayo male hadday dowlad wanaag iyo suubinayn iyagii dowladda ha ku wada hadlaan laakiin waa inaan dhegta loo dhigin warkan laleeyahay looda haddii la duro way dhicini ama way jiran